waa habeennimo axada dhegaystayaal isniin ay soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha toddobaad sannadda laba kun kow iyo labaatanka dhegaystayaal haatanna waxaad u diyaargarowdaan warkii oo dhan koonfur galbeed soomaaliya ayaa magacowday guddiga baarlamaan ee doorashada aqalka sare gudoomiyaha baarlamanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya doctor cali siciid faqi ayaa maanta magacaabay xubnaha xildhibaanada golaha wakiilada ee qabashada doorashada aqalka sare xubnaha guddigan oo ka kooban kow iyo toban xubnood ayaa waxay iska dhex dooran doonaan guddoon iyagoona ka shaqayn doona sidii xildhibaanada golaha wakiilada koonfur galbeed soomaaliya ay u dooran lahaayeen xildhibaanada aqalka sare ee deegaan doorashadoodu ay tahay dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya
maanta oo ay taariikhdu tahay labaatan iyo shan bishii toddobaad laba kun koo iyo labaatan golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed wuxuu magacaabayaa guddiga doorashada ee xildhibaanada aqalka sare marka sidaan ayaan warqaddan u akhrinaa ujeeddo magacaabid xubnaha xildhibaanada guddiga golaha wakiilada ee qabashada doorashada aqalka sare guddoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya markuu arkay baahida loo qabo guddiga hirgelinta qabashada doorashada aqalka sare markuu arkay gudoomiye ku-xigeennada golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed markuu la tashaday madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya markuu qiimeeyey aqoonta iyo khibradda xubnaha ay u leeyihiin arrimaha doorashada gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wuxuu xubnahaas hoos ku xusan u magacaabay guddiga qabashada doorashada aqalka sare lambar kow xildhibaan cusmaan buulle macallin lambar labo xildhibaan aamina isaaq maxamed lambar saddex xildhibaan ibraahim macallin cali lambar afar xildhibaan ibraahim xaaji xasan lambar shan xildhibaan qaasin maxamed abuukar lambar lix xildhibaan xareedo ibraahim xuseen lambar toddobo xildhibaan maxmuud sheekh maaxi yuusuf lambar siddeed xildhibaan abshir diiriye nuur lambar sagaal xildhibaan mukhtaar maxamed aadan lambar toban xildhibaan cusmaan nuur aadan fiille koo iyo toban xildhibaan cabdifataax maxamed cali abroone waxaa ku saxiixeen guddoomiyaha golaha wakiilada koonfur galbeed ambasador doctor cali saciid fiqi
maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa noqday maamulkii labaad ee magacaaba guddiga xildhibaanada ee doorashada xildhibaanada aqalka sare iyadoo ay horay u magacooday jubbaland maanta oo ku beegan shan iyo labaatanka bisha toddobaad sannadan laba kun kow iyo labaatanka ayaa qorshuhu ahaa inay bilaabato doorashada xildhibaanada aqalka sare balse ay dib u dhacday sababo la xidhiira dowlad goboleedyada dalka oo aan badi aan dhammaystirin habraacii loo qaban lahaa doorashada xildhibaanada aqalka sare ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya ayaa magacaabay guddiga xaqiijinta qoondada haweenka soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa magacaabay guddi ka kooban saddex iyo toban xubnood oo qaabilsan u ololeynta iyo xaqiijinta qoondada haweenka ugu yaraana boqolkiiba soddon ee labada aqal ee baarlamanka federaalka soomaaliya guddigan ayaa ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble sheegay in sababta uu u magacaabay ay tahay sidii loo hubin lahaa islamarkaana loo xaqiijin lahaa matalaadda haweenka ee golayaasha labada aqal ee baarlamanka federaalka soomaaliya haweenka soomaaliyeed ayaa dhowr jeer waxay dalab ay u gudbiyeen madaxda sare ee dowladda soomaaliya iyagoona codsanayay in la ilaaliyo qoondada haweenka ugu yaraan boqolkiiba soddon ee labada aqal ee baarlamanka federaalka soomaaliya iyadoo dhowaan la filayo dalka inay ka dhacdo doorashooyinka labada aqal ee baarlamanka federaalka soomaaliya ka hor inta aan la gaarin doorashada xilka madaxweynenimo ee dalka ee dhici doonta afhayeen cusub ayaa loo magacaabay booliska soomaaliyeed taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa isbeddel ku sameeyey afhayeenkii ciidanka booliska soomaaliyeed taliya xijaar ayaa afhayeenka ciidanka booliska soomaaliyeed u magacaabay gaashaanle cabdilfataax aadan xasan oo ka mid ahaa saraakiisha firfircoon ee ciidanka booliska soomaaliyeed gaashaanle cabdilfataax aadan xasan ayaa beddelaya koruneyl sadiiq aadan cali duudishe oo horey u ahaa afhayeenka ciidanka booliska soomaaliyeed afhayeenka cusub ee ciidanka booliska soomaaliya cabdilfataax aadan xasan oo ah sargaal dhallinyaro ah ayaa waxa uu ka warbixin doonaa shaqooyinka ay qabtaan booliska soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin howlgallada iyo waxyaabaha kale ee ay fuliyaan ciidanka booliska soomaaliyeed guddoomiyaha awdheegle ayaa sheegay inay nolosha ay ku qabteen qaar ka mid ah al-shabaab oo weerartay degmadaasi oo guddoomiyaha degmada awdheegle cabdulaahi cismaan abuukar oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay inay gacanta ay ku dhigeen islamarkaana gacanta lagu soo dhigay qaar ka mid ah al-shabaab oo hoobiyaal ku weeraray degmada awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose deegaanada koonfur galbeed soomaaliya guddoomiyaha ayaa xaqiijiyey in saddex guri ay waxyeello u geysteen hoobiyaashaasi lix iyo toban qof oo shacab ahna ay ku dhaawacmeen laba qof oo uu dhaawacooda halis ahaana loo qaaday magaalada muqdisho ee caasimadda dalka guddoomiyaha degmada awdheegle ayaa sheegay in tiro dhowr jeer ah lasoo ay tiro dhowr jeer ah lasoo qabqabtay n tiro al-shabaab ah oo hoobiyaal ku weeraray degmadaasi shalay ilaa iyo maantana uu socdo howlgallo lagu baadigoobayo kooxahaasi madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa degmada baxdo wuxuu kula kulmay odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo culimaawdiinka magaaladaasi madaxweynaha ayaa kala hadlay bulshada sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda gobolka mudug madaxweynaha galmudug ayaa bulshada baxdo wuxuu ka xogwaraysay xaaladaha amni iyo kuwa bulsho ee magaaladaasi isagoona kula dardaarmay inay sii joogtayaan garab istaagga howlgallada ciidanka qalabka sida ee looga xoreynayo al-shabaab deegaanada maamul goboleedka galmudug maamulka galmudug ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay garab siiyaan ciidanka maamulka galmudug iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee howlgallada ka wada deegaanada maamul goboleedka galmudug gaar ahaan gobolka mudug taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed oo uu weheliyo taliyaha saldhigga garoonka aadan cadde ayaa suguutiyey cismaan nuur xaaji macalimu oo ahaa guddoomiyihii hore ee gobolka gedo oo maanta gelinkii dambe ka dhoofay garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho cismaan nuur xaaji macalimu oo warbaahinta qaranka garoonka kula hadlay ayaa ammaan iyo mahadnaq u jeediyey ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo uu ku ammaanay tallaabooyinka xukuumadda federaalk soomaaliya ay qaaday iyo sida n hididiilada leh ee uu ku hogaaminayo dalka gaar ahaan kamiro dhalinta hirgelinta doorashooyinka soomaaliya cismaan nuur macalimu guddoomiyihii hore ee gobolka gedow ayaa dhowaan laga celiyey inuu ka dhoofo garoonka aadan cadde taasi oo keentay in ra-iisul wasaare maxamed xuseen roobleh uu xilalkii uu ka qaado taliyaha nabad sugidda garoonka iyo agaasimaha shaqaalaha hay-adda nabad sugidda qaranka wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya cismaan dubbe ayaa magacaabay guddiga wax soo saarka golaha murtida iyo wacyigelinta qaranka warqad ka soo baxday xafiiska wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalk soomaaliya cismaan abuukar dubbe ayaa lagu magacaabay guddiga wax soo saarka golaha murtida iyo wacyigelinta qaranka xubnaha guddigan oo ka kooban toddoba qof ayaa waxaa ka mid ah abwaano waxaana loogu talagalay in kor loogu qaado fanka iyo suugaanta en si loo abuuro wax soo saar faneed oo taabagala halka markaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa warbaahinta rediyo baydhaba ee magaalatan baydhabo arday laga afduubtay dalkaasi nigeria oo loo haysay madax furasho ayaa la sii daayey waxaa la sii daayey qaar ka mid ah ardaydii laga afduubtay dugsi xeena qur-aan oo ku yaalay gobolka kaduna ee waqooyiga dalkaasi nigeria rag hubaysan ayaa bishii lasoo dhaafay afduubtay laba aan idhaahdee boqol iyo labaatan iyo kow arday kuwaasi oo dhiganayay in dugsiga sare ee basel baptist ee gobolkaasi kaduna waxaana afduub loogu haysay kow iyo labaatan maalmood mid ka mid ah aasaasayaasha iskuulkaasi ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in haatan lasoo sii daayey siddeed iyo labaatan arday kadib wadahadala dhex maray afduubayaasha iyo waalidiinta dhalay ardaydaasi la afduubtay ardaydaasi ayaa gelikii hore ee maanta dib waxay ula midoobeen waalidiintooda kadib markii la mariyey baaritaan caafimaad warkii habeennimo oo aad kala socoteen dhegeystayaal radio baydhaba dhegeystayaal caawa halkan ayaan ku safmeeraya warka waxaa idiin soo saaray islamarkaana idinla socodsiinaya anigoo ah cabdurashiid ismaaciil abu karanteno dhanka farsamada iyo iskudabaridka caawa waxaa iga saacidayay saaxiibkii farsamayaqaan nuur kalsooni tali kulanti damba dhegeystayaal sidaas iyo nabadgelyo cid allaale ciddii warkayaga u dhaafeena dhegeystayaal waxay dib inooga daalacan karaan barta internetka aynu ku leenahay ee www dot radio baydhaba dot net iyo barta facebooka ee raadiyo baydhaba
raadiyo baydhaba raadiyo baydhaba bulshada an elege warkanbaahiye war beene min sheegaw beentuwal kudore raadiyo baydhaba raadiyo baydhaba bulshada an elege warkan baahiye war beene min sheegaw beentuwal kudore barwaagi ii dhereg nabadaan ka baage bulshooda barwaagi ii dhereg nabadaan ka baage bulshooda raadiyo baydhaba raadiyo baydhaba bulshada an elege warkan baahiye war beene min sheegaw beentuwal kudore raadiyo baydhaba raadiyo baydhaba bulshada an elege warkan baahiye war beene min sheegaw beentuwal kudore barwaagi ii dhereg nabadaan ka baage bulshooda barwaagi ii dhereg nabadaan ka baage bulshooda raadiyo baydhaba raadiyo baydhaba raadiyo baydhaba raadiyo baydhaba raadiyo baydhaba raadiyo baydhaba raadiyo baydhaba
barwaago qubutay lokobulqaasay bulshida ku oombatiya raadiyo baydhabo baabshaykiima ee walbilaariyey beled i baadii dhatiyo barti adaroogdu dooshay bayaanga burug i baragmadle bulshoy ogaada doobeen luku dhowray rumbinaanka yaalle e tafsiirka boqoltumiyafartaxadiise bukhaari ii muslim wacdi lambogey barnaamijyo waltar leh ciyaaro banooniga biinjiga ii baasketka heese badno wadaniyidkii beerow baafingii ii dheh hayaysiin bariimee afyaala kubaaran degi barnaamijka salaamo dhalashadii aroose hooysinku bogtan fadaasan bulshoy daarada raadiyo baydhaba badeeca ada baabuurka sheentay bakaarko adbuy hakasidii bedhees bahay kuweelo bisigedi'i faraala beenlow ii diinsoor berdaal ii gasadheer buuray ii dubigaas beerdhembililang habaryay adabaaranka bandheegnam hakeebiramaayo hoo badeecadiita luubaahanaaytay ballanfarjihan iyowlenshalboobo adabeesood hakiin aruurtu fadaasa haykiin baafiyo kooy walaal raadiyo baydhowa
liimbogu raadiyo baydhowa bakaartii runtuu raadiyo baydhowa
raadigii bulshadugu baydhowa raadiyo raadiyo baydhaba raadiyo baydhowa
raadiyo baydhaba waa idaacadda cad ahoo ku hadasha afka bulshada raadiyo baydhaba waxay kuu soo gudbinaysaa